wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowladda jubbaland iyo jaamacadda balaasma faraacda magaalada kismaayo ayaa kala saxiiday heshiis iskaashi oo la xidhiira arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada heshiiskan ay wadagaleen wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada jubbaland iyo jaamacadda balaasma ayaa ku aadan xoojinta wadashaqaynta ku aadan wasaaradda iyo jaamacadda iyadoo la isdhaafsan doono cilmibaadhisyo ku aadan isbeddelka cimilada heshiiskan oo goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada jubbaland mudane caydiid suleymaan xaashi ayaa waxaa sidoo kale qayb ka ah agaasimaha guud ee wasaaradda iyo madax kale oo ka socday dhanka wasaaradda halka gudoomiyaha jaamacadda balasma iyo xubno kale oo hogaaminayay qalanka ku duugeen heshiiskan dhex maray wasaaradda iyo jaamacadda gudoomiyaha jaamacadda balasma faraacida degmada kismaayo injineer maxamed cabdi jaamaca ayaa faahfaahin ka bixiyey heshiiskan iyo waxa uu daaran yahay ujeedada maanta halkan aan u wada joogno waxay tahay in iskaashi ama inaan maanta aan xoojinno ama aan sameyno heshiiska iskaashi jaamacadda iyo wasaaradda wasaaradda cimilada iyo isbedelka cimilada environmentga iyo climate change-ga dowlad goboleedka jubbaland oo aan rabno inaan iswadaarsano ama kala saxino heshiis heshiiskaasoo udabdhaxaad oo ah ugu weyn tahay in jaamacadda iyo iyo wasaaraddu sidii iskaashi buuxa u yaal lahayd dhinacyo kala duwan ay ka mid tahay in laga wada shaqeeyo sida environmentga iyo climate change-ga iyo corporation guud jaamacadda iyo wasaaradda u yeelahaayeen sidoo kaleete in wasaaraddu udabdhaxaad ay u tahay aan ognahay dowlad goboleedka jubbaland oo ognahay halka ka jooga deegaanka iyo isbeddelka cimilada iyo saameynta mar walba uu ku leeyahay ka jaamacad ahaan waxay noo tahay farxad gaara inaan maanta aan heshiiskan iyo inaan iskaashi buuxdo aan jaamacadda iyo wasaaradda inaan yeelano waxyaabaha udubdhaxaadka u ah heshiiskeena oo aan dhihi karno waxay xoojinaysaa in kor loo qaado tayada ama kawarqabka ugu muhiimsan tahay sida dadka wacyigelin guud ama layskaga kaashan lahaa ku saabsan deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo ognahay mar walbaba wadanka dunida inuu saameyn badan ku leeyahay isbeddelka cimilada si gaarna markii loo fiiriyo deegaanka soomaaliya gaar ahaan jubbaland oo aan dhihi karno saameyn badan bay ku leedahay isbeddelka cimilada agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada jubbaland aadan maxamed ayaa dhankiisa sheegay in heshiiskan uu xooga saari doono in si wadajir aga wada shaqeeyaan mashaariic horumarineed oo cilmibaarista ku saabsan waxaa heshiis is-afgarad oo ku saabsan wada shaqeyn halkan maanta ku kala siixan doonaan wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo jaamacadda balasma heshiiskaas oo ku saabsan wada shaqeyn ay yeeshaan wasaaradda deegaanka iyo jaamacadda kaasoo xooga lagu saari doono qaas ahaan cilmi baaris cilmi baarista ku saabsan arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada waxaan ognahay saameyn badan in ay waayadan dambe isbeddelka cimilada ay ku leedahay deegaanada jubbaland iyo dhammaan soomaaliya marka si isbeddelkaas cimilada mar walbo soo lalaabanayo looga diyaariyo warbixinno ay wasaaraddu hagid u noqdo waxaa marka labada hay-adood wasaaradda deegaanka iyo jaamacadda ay maanta halkan ku kala siixan doonaan heshiiskan intooda badanna heshiiskan wuxuu xoog wada saari doonaa inay si wadajira u naqshadeeyaan la wada diyaariyaan mashaariic hirgelineed oo cilmi baaris ku salaysan kuwaasoo macnaha xooga lagu saari doono isbeddelka cimilada iyo kala duwanaanshaha nolosha iyo kaabayaasha ee deegaanka